siddeed iyo afartankii saaca lasoo dhaafa hadalhaynta siyaasadda soomaaliya waxaa aada loo lafagurayay wadahadallada u dhaqeeya dowladda soomaaliya iyo somalilan wadahadallada labada dhinac wuxuu ka dhici doonaa wadanka jabuuti waxaana shir gudoomin doona madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil umar geelle madaxweyne geelle ayaa dhankiisa xaqiijiya wadahadal u dhaqeeya dowladda dhexe soomaaliya iyo somalilan wuxuu sheegay inuu shir gudoomin doono shir u dhexeyn doona madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wadahadalkaasoo dib loogu ambaqaadi doono dadaaladii wadaxaajooda u dhexeeya soomaaliya somalilan wuxuu sidoo kale sheegay madaxweyne geelle in shirka uu qayb ka yahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo lagu casuumay magaalada muqdisho aada ayaa loo hadalhayaa wadahadallada dhex maraya soomaaliya somalilan xafiiska warfaafinta madaxtooyada soomaaliya oo la xiriira waxay io xaqiijiyeen ka qaybgalka shirka iyo tegitaanka madaxda dowladda soomaaliya ee ku aada wadanka jabuuti xafiiska warfaafinta oo weydiiyey ka qaybgalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha golaha waxay ii sheegeen inay ta arrintaasi ma jirta muqdisho ayaa lagu wadaa maanta inay ka ambabaxaan madaxda dowladda iyagoo ku jeeda wadanka jabuuti kana qaybgalaya shirka uu shirgudoomi doona madaxweyne geelle warar lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale u sheegay v o a in shirka ay joogaan diblomaasiyiin sarsare oo goobjoog ka noqon doona wadahadalka xogaha la helaya waxaa ka mid ah midooda yurub dowladda mareykanka iyo midooda afrika in halkaasi ay joogaan soomaaliya somalilan waxaa u dhexeeya wadaxaajooda la xiriira arrimaha soomaaliya gaar ahaana somalilan oo il muddaa doonaysa gooni ogolsadka madax bannaan soomaaliya iyo dowladihii dalka soo maray oo ku taagnaa ilaalinta muqadasnimada dalweynaha laysku yidhaahdo soomaaliya lama oga go-aanada kasoo bixi doona iyo wadaxaajoodadan oo muddo hakad ku jira hadda dib loo ambaqaadayo waxa natiijadu ay noqon doonto cabdulqaadir okey v o a muqdisho